askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe ayuu askariga ka tirsan dowladda federaalka waxauu wiilka dhallinyarada oo lagu magacaabi jiray khaalid ku dileen xaafadda soonaka ee ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho askarta oo jirdil u geysanaysa islamarkaana dhiiqada ku rafinaysa wiilka dhimirka loogu jiro ayuu khaalid u sheegay inuu yahay qof xanuunsan oo ay iska daayaan intaasi kadib rasaas ay ku fureen taasoo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo ilaa iyo shan iyo toban xabadood ayaana la sheegay inay ku rideen wiilka dhallinyarada ah hooyada dhashay khaalid oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warantay dhibaatada loo geystay wiilkeeda khaalid waxaa loo dilay asagoo guriga ka soo baxay ayaa waxau arkay niman askara oo si wiil yar oo jiran madaxa looga jiro maxaa tirada iyagoo dhiiqada ku galgalinaya asagoo aan u dhowaan aadinna oo guriga iridiisa u taagna wuxuu ka yidhi war walaalow qofku ninku waa nin madaxa looga jira nin fiyo maahane dhiiqada ha cabsiina dhiiqada ka daa markii uu sidaas yidhi waxaa kaa galo dagaalu soo galay waa soo orday anaa soo baxay warmaandhow naga joog warmaandhow naga joog war mawaalanta waa iska soo daba ordeen kuwa laba kalaa timid geesahay naga mareen war naga tag war orda naga tag war naga leex nin yaroo ordaaha yimid waxa war dil waryaa laay laay waryaa laay laay iina soo qabqabta daqba soo qabqabta qabqabta waa xiraynaa iyaga dhan wada xiraynaa soo qabqabta maxaa noo keenay maxaa noo gurigood ma tegin jid cadda iskuma helin albaabka gurigeena isku helnay laamiyerigii xabadda ku taalla iridaaheed wiilkan maxaa tiraday markii dhallinyaradii isku soo baxdo layidhi war waxaad ku socotaan war maahan nimayow ninkaana waxba idinma dhihin orda naga leexda axbaday nagu rogan annaga dhan beerka marka annaga nalagu rogay oo indhawallaa asaga xabadaa beerka lagu jara saddex nimanku saddexay ahaayeen wiilkaygii dulmiyaa lagu dilay isagoo soddon sano jira da'na ii reebin aniga hataa hooyahayaa irimaan isku naga jooga sidoo kale wiil la dhashay ninka la dilay ayaa isna faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen yar walaalkay waxaa yaryariisu xaafadda degan ciidka dhiiqada ku rafinayeen yarka walaalkay sidii loogu sheegay bannaanka u baxa waxuu dhaha niyow cunuga xaafadda degan madaxaan loogu jira ee cunugaas ka dhaafa iisa ay dhihi kartaa nimanka way laabteen nin waxaa imaaday taliyaha u ah oo ordaayo oo markaas wuxuu ku dhahay xabadda maxaa kor ugu ridaysiin kuwa kor ku ridaan markaas wuxuu dhahay xabadda ma hoos u dhigtiin sidii xabadda hoos loogu dhigay diloo dhah sidii ku dhacday walaalkay wuxuu ahay qof aan jeclahay garabkeyga ahay garabke garab la-aan oo dhigay laakiin ilaahi waxaa ka togaa inuu garab la-aan dhigo asigani haddii dowladda ay soo qaweyso oo sharcigii dowladda ay imri weyso anaa meelaa ka raasana iyo meel oo u raacana anaa ka saayo yah si kastaba ciidamada dowladda federaalka ee muqdisho ka wada dilalka bareerka ay u geysanayaan dhalinta iyadoona aan waxba laga qaban kiisaska la xidhiidha dilalka ay geystaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo caada ka dhigtay leynta shacabka magaalada muqdisho